sala allahuma calaa nabiyina maxamedin waaalih wasaxbi wasalim wabacd halkaa boqoraa inoogu soo dhammaatay waxaa halkan laba muxaadaro koob kooban ka sheegi doonaa sheekhu suuratu alicimraan maadaama iyadu aan axkaamta ku badnayn laba muxaadaro oo kooban oo tan horena labada aayadood inay ku saabsan tahay caqiidada ta ku xigtaana cibaadada baa uu sheegi doonaa markaa tani waxa weeye annahyu can muwaalaati alkufaar gaalada inaan muwaalaad lala samaysanin gaaltooyo muwaalaadku waa xigtanimo inaan nimankaa tol laga dhiganin taasay labadan aayadoo diidayaan qaala allahu tacaala ilaahay baa waxa uu yidhi laa yatakid iyan ka yeelanin almu'minuuna dadka ilaahay rumeeyey alkaafiri waa aayaduna cafwan waa sideed iyo labaatan sideed iyo labaatan suuratu aali cimraan waayo bilowga suuratu alicimraan aayadda sideed iyo labaatan laa yatakid ilmu'minuuna mu'miniintu yay ka dhiganin alkaafiriina gaalada awliyaaa xigto iyo sokeeye min duuni almu'miniin mu'miniinta la-aantood iyagoo aan mu'miniinta tol iyo xigto ka dhiganayn waman yafcala daalik qofka arrintaas sameeya ee gaal weli iyo sokeeye ka dhigta falaysa min allah ilaahay xaggiisa kagama sugna fii shayin waxba halla maaha alla agtiisa diinna ma haysto ilaa an tattaquu minhum inaad ka cabsataan mooyaane tuqaatan cabsi wa yuxadirukum allahu nafsah ilaahay naftiisuu idinka digaya iska ilaaliya hadduu ilaahay idinku soo jihaysto kabtiin ma yeella wa ila allaahi almasiir alle xaggiisay ahaatay halka loo noqonaya gaal la hortegi maayee ilaahay baa la hortegaya qul waxaad tidhaahdaa in tukfuu haddaa ku qarisaan maa fii suduurikum laadihiinna waxa ku sugan aw tubduuhu ama aa muujisaan yaclamhu allah ilaahay wuu ogaanayaa wa yaclamu waxaa kaluu ogaanayaa maa fi samaawaati wamaa fi alard samooyinka iyo dhulka waxa ku sugan waxaasoo kama sii xeeldheer waxa naftiina ku sugan ayuu ogyahay wallahu calaa kulli shayin qadiir ilaahay baa ogsoon ayaa kara wax walba allahu calaa kulli shayin qadiir wax walba ilahay u kara sababtu waxa weeyaan buu ku hi ay ku soo degtay nasalat haadihi alaayatu alkariima fii shani qowmin min almu'miniin qolo mu'miniinta ka mid ahaa markaa qoladaasi reer madiinay ahaayeen waxa ay saaxiib la ahaayeen ama xulafanima ay ka dhexaysay niman yahuuddii madiine ahaa qaarkood dabeedna waxa ay dooneen in dagaalladanuu nebigu quraysh la gelayo ama carabta soo duusha ee madiine timid in yuhuudda loo kaxaysto qaarkood warar ka yar bexbexe aayaadkana ilaahay uu soo dejiyey sida dabari tafsiirkiisa weyn ku warinayo sababu nusuulka labaadee la sheegay waxa weeye ibnu cabbaas laga warinayo waxay ku soo degtay cubaadat bnu saamit alansaari albadr ninka magacaa la odhan jira saxaabiga kaana lahu xulafaau min alyahuud nimanka yahuudda ah ayaa qaar xulafaa uu ku lahaa markuu nebigu maalintii axsaaba gaashaabuurta baxay cubaada waxa uu yidhi yaa nebiy allaahi ina macii khamsa mia min alyahuud waxa iweheliya shan boqol oo yahuud ah ayaa iweheliya oo waqad ra'aytu an yakrujuu maciya faastadhira bihim cala alcaduw waxaan jeclaystay inaan kaxeeyo oo higilka haddii xataa aynaan dagaal gelinayn higilka uun aynu tusno kuwa kale kuwa maka iyo xagaa ka soo duulay aynu kuwan higilkooda tusno shantaa boqolo qof halkaaysa soo taagaan ilaahay baa aayaddan soo dejiyo markaasaa rabbi uu yidhi cid kale mooyaane kuwa ah waxba ha ka raadsanina waaya ladaa'ifka ku jira waxa weeyaan buu koodheen waman yafcal daalika baa ilahay wy waman yatakid ilkaafiriin macnaha qofka gaalka ka samaysta weli cibaarada sida ilaahay u dhiga waxa weeye falaysa min allahi fi shay waa laysa min diin illaahi aw sharci illaahi fii shayin waxba laa fii qaliili walaa fii kaiir min diin illah liannahu jamaca bayna almutanaaqidayn laba aan isqaban karaynin buu isu geeyo kaasi haba sheegtay inuu diin haystee wuxuu isku qobtalay islaamnimo iyo gaalnimo aan isqabanayn markaa islaamnimadii baa buraysa nin shaacira baa waxau ihi tawaddu caduwii uma tascumu annanii sadiiquk laysa annawku canka bicaazibi ninkaasi waxa uu leeyahay tawaddu caduwi nin kale ula hadlayaa saaxiibkii wuxuu ihi cadowgaygaad jecesha markaasaad tascumu sheegaysaa buu hi annanii sadiiquk inaynu saaxiib nahayna waad sheegaysa cadowgaynagoona waad jecesha laysa annawku canka bicaazib wale waa liikaama dhammaatabu hebela waan ku aqaanaayoo kol haddaad cadowgaygiina wadato anna i wadato waa liikaama dhammaa waaye waxaa kaloo iyaduna eegid mudan ilaa an tattaquu minhum tuqaah shardigaasaa ilaahay uu intaas istitnaasu raaciyoo muwaalaat ulkufaar iyo saaxiibtinimadooda iska daaya ilaa in ka cabsataan cabsi mooyaane marka cabsida noocanihi waa qof dee naftii loogu yimid weeye maaha cabsidii shiicadu ay qabeen oo kale shiicadaa waxay qabaa waxa la yidhaahdo attuqya tuqyaduna waa qofkiioo isagoo awoodiba karaya inuu waxan caddaysto laabta un iskaga haysta marka tuqyaynu kula socon waxaa iminka loo yaqaano diblomaasiyadda marka shiicadu qadiyadan tuqyada meelay waxan karayaan iyo meelaanay karayninba isagoon waxaan aaminsanayn buu kula soconaya mujaamalada waxaa la yidhaha laakiin tuqyadani waa qofkii oo cabsada in wax loo dhimo naftiisi iyo maalkiisioo la dilo sidaa daraaddeed ba a'immadu ay lahaayeen mar ka in badan ka warramayeen ibnu mascuud iyo ibnu cabbaas iyo inama tuqyatu fi lisaan ilaa fi lqalb tuqyadani inaad ka cabsataan cabsi cabsidaasi waxa uu qofku muujinayaa wax iyaga raaligelinaya gaalada oo afka ka muujinaya laakiin aan qalbiga u dhaadhacsanayn markaa qofku hadduu naftiisa u baqo laba arrimoodba waa loo ogol yahay inuu ku bayaamiyo oo iimaanka lagu haysto uu caddaysto ha lagu dilo iyo inuu markaa waxa ay ka doonayaan uu ku dhawaaqo oo uu ku dhaafo awrkiisa ku kiciyo ku jidmaro waxa ay ka codsadeene gafkiiyo gaalnimadaa waaya waa tu markaa waa tii la soo gudboonaatay camaar binu yaasir aduu suwarteeda xagga dambe aynu ku sheegi xagga axkaamta bal ha dambayse waxaynu wax yar ka xusi lahayn suurooyinka walahan ilaahay uu diiday muxuu yahay ayaynu wax ka xusi lahayn ilaa waa kan ilaahay yihi gaalada iyoy mu'miniintu weli ka dhiganin wilaayaad wilaayadan la diiday ama gacalxoyada la diiday maxay tahay waa mid iyo midda labaad oo ah ana lilwalaa'i waalbaraa'i muqtadayaat wa madaahir waxa uu keensanayaa walahani kolka uu qofku islaamkana gacal ka dhigta gaalkana dee ka goosto oo nacabkiiyo gacalka uu sidaa u kala fahmo arrinkaasi wax la iska sheegto un maahee waxyaabaa ka ratibma waxyaabo ayaa ka ratibma muuqan doona aynu tirin ta saddexaad aynu wax ka xusi lahayn waxa weeye hunaaka farqun bayna almuwaalaati waalmucaamalati alxasana farqi baa u dhexeeya muwaalaadkan la diiday iyo mucaamalada wanaagsan gaalka mucaamalo wanaagsan waa lagula noolaanaya laakiin mucaamaladaa wanaagsani sheegi mayso muwaalaadkan oo macnaheedu maaha qofka muslimka ahi markuu kaa la dhaqmayo waa qof xun qofka muslimka ahi mucaamalada wanaagsanuu kula dhaqmayo waynu sheegi doonaa aynu tirina markaa tobaneeyo shay oo keeni karaya muwaalaadkan la diiday waxaa la diiday tobankan shay iyo wixii lamid ah waana masale caqiidada la xidhiidhsan qadiyad iimaaniya weeye oo iimaanka qofka ayaa arrintan aayaddu ay sheegaysaa ka turjumaysa hadduu iimaan leeyahayna muwaalaatulkaafir la iman maayo haddaanu lahaynna uu la imanaya culamaa ulcaqiida marka ay soo lakhisayaan baabkan ama culimada baxsiya ka warramaaba waxay tilmaamaan walaaga la diiday waxa u horeeya arridaa bikufri kaafiri wa cadamu takfiirihim aw ishaki fii kufrihim wa tasxiixi madaahibihim gaalada oo gaalnimadooda laga raali noqdo la yidhaahdo ka daaya ha gaalaysanine ama lagaba shakiyo gaalnimadooda la yidhaahdo ka sidaan u dhaqmaya ee dhaqanka wanaagsan iyo mucaamaladan wanaagsan iyo samafalkan liya mid gaal liba lagu sheegaba maaha uu ka wanaagsayba kani mid gaal lagu sheego geedkii aadan la odhan jiray waabu goblami lahaa ka noocan u dhaqmaya wanaagsan haddaan u dhalin iyadoo sidaa la yidhaahdo ilaahay baa waxau uhi waman adalu minman itabaca hawaah bikayri hudan min allah kaasi waa ka ugu ambasho badan wey waxaa ka mid a oo tallabaad noqon karta itikaaduhum acwaanan wa ansaaran iyadoo laga dhigto dad la gaashaanbuuraysto oo la garabsado waa sidan ilaahay oo halkan u diiday ama gaal la dagaalam ama islaam la dagaalamoo adigu wixii awood ilaahay ku siiyo oo halkeeda laakiin kuwaa la kaxaysan maayo wax xaqiiqa inay isku kaa laba rogayaan iyadoo gaal lahayaan la kaxaysan waaye in islaam loo kaxaysana hadalkeeda badaa qof muslima waa iskaxaystaan ishaystaan in iyaga loo kaxeeyo ee hadalkeeda badaaba sida dowladaha iminka islaamku ay isticmaalaan in badan ee gaalada intoo la isu soo kaxaysto la isku karbaashayo waana kan ilaahay yidhi laa yatakid ilmu'minuuna alkaafiriina awliyaa mowduuca ay aayaddaas ka warramaysa weeye aliimaanu bibacdi ma hum calayhi min alkufri aw altaxaakum ilayhim duuna kitaab illaah qawaaniintooda iyo nidaamka ka soo fuloo la qaato kitaabkii ilaahay intoo halkan la iska dhigo in la soo qaato qaanuunkooda xagga akhlaaqda xagga dhaqaalaha xagga qoyska qawaaniintoodaoo la yidhaahdo kuwanaaba ka wanaagsan oo casriya kuwana waaba iska oraydh qaar laga tagaba maaha waxa weeye adduunyadiibaa ku wada xidhiidhaysa waxa weeye qaar laynagu caawinayo waxa weeye siminaar baa lagu helaya waxa weeye fujis buurbuuran iyo adduunya lagu helaya balaayiinka dolarba halkan ay ku jiraan oo dabeetna taa la qaato iyaduna waa nooc walaaga ka mid sida culamaa ulcaqiida ay ka warramaan ilaahay baa wuxu uhi alam tara ila aladiina uutuu nasiiba min alkitaab yu'minuuna biاljibti waطaaquut miyaanaad arkaynin oo la yaabsanay nebi maxamed oo kuwa intuu ilaahay kitaab siiyey haddana sanam iyo daaquut raacay waa niman munaafiqiin ahaayo intay nebiga ka baydheen yuhuudda yidhina kala xukuma nebiga kuma kalsoonintiisa ah taasibaa marka iyaduna ka mida muwaalaadka waxaa ka mida mawadatuhum wa maxabatuhum in qofku uu jeclaado waxaa la yidhaahdaa sideedaba laabilaba ula ilaahay baa wuxu uhi maa jacala allahu lirajulin min qalbayni fii jawfih qofna ilaahay qalbigiisa laabtiisa ama gudihiisa laba maskaxood iyo laba garaad iyo laba caqli ma yeelin qofku meelunbuu ku buuxsan yahi cidunbuu u hiilinayaa khaanadaasi hal cidun baa geli karta laakiin xuba allahi wa xuba alkaafir ama xuba allaahi wa xuba shayaan ma wada geli karaan waa laba isu obasita adidaani laa yastamicaan marka hadduu qofku gaalka jeclaado jacaylku ilaahay jeclaan lahaa rasuulka jeclaan lahaa qur-aanka jeclaan lahaa mu'miniinta jeclaan lahaa way buuxsantay meeshaas wax damboo lagu curfi karayo iyo iimaan gelaya iyo xubbi ilaahay oo geli karayaa ma jiro ilaahay baa taa ka warrama wuxu uhi laa tajidu qowman yu'minuuna biاllaahi walyowmi alaakhir yuwaadduuna man xaadda allaha warasuulah wlow kaanuu aabaa'ahum aw abnaa'ahum aw ikhwaanahum aw cashiiratahum ulaa'ika kataba fii quluubihim aliimaan suuratu qad samic aakhirkeeda ma helaysid qof ilaahay iyo mu'miniinta jecel iyo aakhiro inuu kuwaa jeclaado waxaa shanaadoo ka mid noqonaya muwaalaadkan halkan ilaahay uu ku diiday alrukuunu ilayhim in iyaga la garab siiyo gaal iyo islaam marka ay isqabtaan ilaahay iyo rasuulka oo dhan ka soo wada jeeda iyo xaq markay gaaladu ka soo horjeestaan iyo shaydaanka oo dhan ka soo jeedsada in loo hiiliyo kufaarta ama la garab siiyo ficil ha lagu garab siiyo taageeraha lagu garab siiyo iclaam ha lagu garab siiyo qoraal ha lagu garab siiyo in iyaga loo leexdaa la diidayba ilaahay baa taana u diiday nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo mu'miniintaba kolkaasaa rabbi wuxuu uhi walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamassakum annaar ha u leexanina daalimiinta naar baa idinku haagsan doontee suuratu huod rasuulkana ilaahay uu la hadloo wuxuu uhi walowlaa an sabatnaak laqad kidta tarkanu ilayhim shay-an qaliila waidan la adaqnaaka dicfa alxayaati wa dicfa almamaat dirqaad ku baxsato markii ay ku yaro gacan haadiyeen waad u yaro leexan gaadhay haddii taasi ay dhici lahayd la adaqnaaka dicfa alxayaati wa dicfa almamaat adduun iyo aakhiraba cadaab labalaaban baaba lagugu hurgufi lahaa rasuulkaas ayaaba dhaabaddaa ilaahay u dhigay oo sidaa loogu goodiyeyba waxaa toddobaad oo ka mida walaagan ilaahay uu diiday mudaahanatuhum wa mujaamalatuhum calaa xisaabi diin iyada oo la doonayo dadka muslimiinta ah rayidkooda madaxdooda shakhsiyaadkooda in mawaaqifkooda ay caddeeyaan in dadku ay hamhamleeyaan oo haa iyo maya dhexdooda wax ku sugan ay ku dhawaaqaan mujaamalada iyo mudaaraadka iyo mudaahanada wax loo yaqaano wixii la caddayn kari waayo waxyaabaha siyaasadda loo yaqaano iminka iyadoo diintana arrintu ay ku maroorto wadduu low tudhinuu fa yudhinuun waxay jecel inaad soo yardabacdo iyaguna ay soo dabcaan taasuu ka dayriyay nebigu calayhi salaatu wasalaam ummaddan inay ku dhici doonto waa kii lahaa latattabicunna sanana aladiina min qablikum shibran bishibrin wa diraacan bidiraacan wa daacan bidaac xataa law dakhaluu juxra dabbin la dakhaltumuuh walle balaayaeda idinku soo socotaan garanayaoo yuhuud iyo nasaaro ayay idin daba raqlayn markaasay idin raad guri taakaday qaadaan bay idin qaadi tallaabaday qaadaan dhudhunka ay qaadaan haddii ay galaan xayawaanka kuwa ugu god yar sida maansallugolayd oo kale afaryaadinlayda baasha loo yaqaano waa iska yaro caajisoo godka ma waasiciso godkaa yara daciifkay huluulato ee sii rifrifaya iyada markay gelayso kaa hadday galaan dafba idinka daba odhan waa taa aad arkaysee u kala dheerayntu bilaabantay ee nin weliba uu leeyahy anigana israa'iil iyo ameerika igu arjiskareeyo igu qor halkaa ha laygu ogaadee layska xaadirinayo markaa nebigu wuu ka digayaa calayhi salaatu wasalaam cudurka ummaddan ku dhacaya waxaa sideedaada muwaalaadkan la diiday ka mida daacatun fii maa amaruu wa yushiiruuna bihi in talooyinkooda la aqbala iyo soo jeedinahooda waayo istaraatiijiyada iyagu leeyihiin ku salaysan masaalixdoodan mabaadi ku salaysnayn ku salaysan in islaamka lagu janjeeriyo awood soo baxda oo isku dhereysatooda aanay noqonin marka had iyo jeer waxyaabaha istaraatiijiyadaha lagu tilmaamo iyo falaaniga ama takhdiidka la xidhiidha mustaqbalka in iyaga loo dirtaa waxa ay keenaysaa khabiir hebel in loogu yeedho loo dirtaa waxay keenaysaa inuu ku baysgareeyo oo ku saliyo wixii masaalixdooda wixii macluumaadkooda wixii mustaqbalka iyaga u fiican inuu ku saleeyo ilaahay baa waxau ihi walaa tutic man akfalnaa qalbahu can dikrina waatabaca hawaahu wa kaana amruhu furuta ha ka tala qaadanin arrinna ha u diranin qof qalbigiisuba qufulan yahay rabitaankiisana raacaya maslaxadiisa arrinkiisuna xadgudub yahay waxaa ka mida mujaalasatuhum nuqdada sagaalaad mujaalasatuhum wadukhuulu calayhim waqta istihzaa'ihim biaayaati illaah iyagoo diintii ilaahay ku dheeldheelaya ama warbaahina kaga dheeldheeleen ama meelo cid loo saaray oo qaanuun dejinaysa ama meel ay macsiyo ku samaynayaan meel ay xaaraan ku cunayaan iyagoo diin aayaadkii ilaahay lagu dheeldheelayo oo la aflagaadaynayo inuu qofku iska ag fadhiyo inuu iska ag fadhiyo xafiiskooda shirkooda siminaarkooda taana waa la diiday ilaahay baa waxau uhi waqad nazala calaykum fi lkitaabi an idaa samictum aayaati illaahi yukfaru biha wayustahza'u biha falaa taqcuduu macahum xataa yakuuduu fii xadiisin kayri inakum idan miluhum haddaad noqoto nacamlo liita oo kulli faaqan kuwaasoo dabadhow u ah innakum idan miluhum baa ilahay wy idinkuna la midun baa tihiin haddaad awoodi kari weydo bimil-i famik afkaaga oo buuxa waxa inaad maya ku tidhaahdo oo aada madaxa meermeeriso uun iyagunbaa la mid tihiin baa ilahay wey alla agtiisa isku liisbaa ku qoranta waxaa ka mid a tawliyatuhum amran min umuuri lmuslimiin arrimaha muslimiinta waa dowladooda iyo siyaasadooda iyo dhaqaalahooda in gaal ay u dhiibtaan walow jinsiyadoodaba ha ahaado iskuba qolo ha ahaado hadduu isa soo sharaxa iyo hadduu kaambayn gala iyo hadduu shaqo raadsado gaal waxba loo diran maayo ilaahay baan waxba u diranin haddaad adugu u dirato labada indhood buu musbaar kaaga soo saari doonaa wax alla wuxuu kuu soo kordhinayaa ma jiro sidaa daraaddeed baa cumar bnu khadaab madaxdiisa ka uu maqlo ee la yidhaahdo wuxuu u dhiibay waa gobollada ragga ka madaxa yeman iyo masar iyo bariga iyo ee la yidhaha nin gaaluu madax ka dhigay ama cristan ama uu dhiibay registerka iyo diiwaanada waxay odhan jireen laga bilaabay iminka casil abi muuse alashcari baan u malaynaya inuu ahaa aduu nin saxaabi oo yeman haysta ayuu uhi waxaan maqlay inaad mid nasaarada ka mida u dhiibtay meeloo aad section madax uga dhigtay ka casil iminka haddii kale adaa casilan shaqada ka eri buuhi marka dee waad garanaysaa waxyaabaha dadka lasoo waaridee lacagta aadka ugu fara faraha badane ay ku baxdo ee intaynu u yeedhano aynu idhaahno halkaa nooga madax noqo ama noo qor distoorka ama khabiir baaqi ama mustashaar waxaa ka mid a waxyaabaha la diiday walaagan la diiday munaasaxatuhum wasanaau calayhim wanashru fadaa'ilihim in had iyo jeer dadka uun laga dhaadhiciyo oo ammaantooda loo sheego iyaga oo qofku marka uu wax ka warramayo uu nimankaasuun inoo ammaano uun oo dadka uu ku buuxiyo oo uu jeclaysiiyo waddamadooda iyo jinsiyadahooda iyo jaahooda iyo arrinkooda uu jeclaysiiyo caqliga waxaa abuuray caqliga nucliyaalka sameeyey caqliga cerkoo loo baxa sameeyey dayax gacmeedka sameeyey warshahahan sameeyey ma nooca ilaahay kuwan yaa wasaad aragtay loo ammaano marka inahaasi baa ka mid a inaha aynu ka soo qaadan karayno walaagan la diiday muqtadayaat alwalaa'i walbalcadaba nuqdada labaad aynu wax ka xusi lahayn waxa weeye qofkani hadduu ilaahay rasuulka jecel yahay iyo mu'miniinta oo uu dadkaa macnaa ciddaa xigto ka dhigto iyo garab isla markaana kuwan kalena uu ka beri noqdo nacabka iyo gacalkuu sidaa ugu kala baxsan yahay waxyaabay arrintaasi keensanaysaa wax af laga yidhaahdo un ma ahee waa arrin ficil lagu fuliyo oo ka muuqata mawaaqifta iyo halka la istaagayo xaaladaha marka ay waxsi noqdaan inahanaana ka mida waxaa ka mida oo taa muujinaya ma waxyaabahay keensanaysa xaqu lmuslimi cala almuslim walmawadda wanusra dadka muslimiinta inay isjeclaadaan ay isu hiiliyaan xuquuqdii nebiguu tirinaya faraha badnayd ay isku lahaayeenna ay isa siiyaan kooda baahan kooda bukooda kooda guursada kooda dacwad iyo cid ugu yeedha kooda cid salaama intaasoo dhan lagu ajiibo waxyaabahay keensanaysa arrintani waxaa ka mid ah alhijratu min daari alxarbi ilaa daari alislaam in dadku halka ay uga sii qaxayaan waddamada gaalada ay ka soo qaxaan in laga soo qaxo meesha diintooda iyo akhlaaqdooda iyo ubadkooda lagu dhibayo inay iskaga soo qaxaan oo halka intaasiba ay ugu hagaagaysa ay yimaadaan halkan iminka dadkeenna aada arkaysa iyagoo doonyaha lagu madhay doonyihii baa iminka loo dabeeyey oo dabeedna kolba la odhanaya ina hebelna dhimay ina hebelna badii liqday halkuu ku ordayaa talyaanigoo dib looga soo celinayo ku ordayaa iyo xabsiyada lagu xidhayo hadduu shaqo helana halka uu ka shaqaynaya waa gaari yarow masaxa iyo iyo suuliga iyo cajuusadihii oo uu maydho halka lagu sii ordaya halkaa marka halka waxyaabaha arrintani keensanaysa waxa weye in laga soo hijroodo ilaahay baa wuxu uhi ina aladiina tawafaahum almalaa'ikatu daalimii anfusihim qaaluu fiima kuntum qaaluu kunaa mustadcafiina fi lard qaaluu alam takun ardullaahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha waa malaa'igtii oo canaananaysa qaar waddamada gaalada ku dhimanaya maxaa uga qaxi weyday mustadcafiin baanu ahay dhulka ilaahay soo waasac mu ahayn maa ka aagbedelataan inta halkan ku dhimanayseen muqtadayaat alwalaa'i waalbaraa arrintani waxa ay keensanaysaa qofku marka uu sidaa u kala fahmo cidda nacab iyo cidda gacala aljihaadu fii sabiili illaah dadka muslimiinta ah inay jihaad galaan oo cadowga halka iyaga uu kaga soo duulayo ee dalkooda uu qabsanayo ee uu cabayo uu qaadanayo khayraadkooda in iyagu ay taa sameeyaan oo gacanta sare ay yeeshaan oo ay ku fikiraan taa ilaa haddii aada jihaadka la iman weydo adaa lagugu jihaadi waana wax iska macruuf ahoo maanta markhaati madoon ah nacamlayaashoodii baa madaxa iyo dhabannada haysta kuwii dimuqraadiyadda ku baaqayay iyo xorriyadda iyo musaawaadka iyo cadaaladda kuwii odhan jiray annagay naga timaadaa ayaa maanta inta ay diyaaradihii iyo tawaangidii u rakibeen maatidii iyo caruurtii ayaa waxay leeyihin cadowgu toddobaatan bay naga dileen annaguna waxaanu ka dilay toddoba boqol toban laabkeed baanu ka dilay saxafiyiintii weydiinaya waa dagaaladii faluujo ka dhacaya maalmahan dhowey nin saxafiyaa weydiiye waxau hi oo cadowgaasi imisaa caruur iyo dumar ahaaba imisa ayaa caruur iyo dumar ahaa caruurta iyo dumarka lahaydeen waanu xoraynaynaa imisa ahaa buui kuwa cadowga macnaa dee waa rajul caskari oo isagu musalaxaadka iyo eray bixinta la baray ayaa sidan ahayd waa cid uu la socda iyo cid cadow ku ah marka taasi bay keensanaysa ilaahay baa yihi waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna diinu kulluhu lilah suuratu lanfaal la dagaalama ilaa fitnadu ay dhammaato oo dadka muslimiinta dalkooda diintooda dadnimadooda laga fitnaynayo ay joogsato inama almu'minuuna aladiina aamanuu biاllahi warasuulih uma lam yartaabuu wajaahaduu biamwaalihim waanfusihim fii sabiili اllah ulaa'ika hum saadiquun kuwaasunbaa ka run sheegay yaa ayuha aladiina aamanuu hal adulkum calaa tijaara tunjiikum min cadaabin aliim ilaa akhir aaayaat suurat safa akhirkeeda ah waidaa unzilat faida unzilat suuratu muxkama wadukira fiiha alqitaal ra'ayta aladiina fii quluubihim marad yanduruuna ilayka nadara almaqshiyi calayhi min almowt munaafiqu marka jihaadiya waxa laga hadlo hareeruhu eeg eegaa indhuhuna way soo baxaan waxaanu idhaahdaa armuu gaalku idin maqlaa oo talow idinkuba soo duulaada intuu duulo iska daayo falyuqaatil fii sabiili illaahi aladiina yashruuna alxayaata addunyaa bialaakhira kuwa adduun iyo aakhira aanay u sinayn aakhiro jecel kuwaasi jihaadka ha galeen iyadoo jihaadkana la ogsoon yahay inuu ahdaaftiisa leeyahay oo usuushiisa uu leeyahayoo dee ummadda islaamka wax u yaalla aanu ahayn mafhuumkiisana in la khaldo aanay ahayn oo qofku si cawaja u isticmaalo taasina ay maaragtay ay tahay arrinaan munaasib ahayn waxa arrintani ay u taalaa dadka muslimiintahay sida ay u dhan yihiin in lagu baraarujiyo la isla fahmo dabeetana waa hawl ku hirgeli karta iyadoo loo wada jiro loo wada jiro oon kala jir ku socon karayn kala jir oo lagu bilaabaa waxay keenaysaa cadowgu inuu dadka muslimiinta isu isticmaalo oo kuwii u dhaqaaqay mooye inta kale inuu ka hor keeno dabeetana yushcil baynahum alfitna iyaga dhexdooda inuu fitno ka ururiyo ka huriyo waxyaabaha uu keenayo waxaa ka mid a in jaasuuska aanay dadka muslimiinta ahay jaasuusna noqonin aljaasuus baa la yidhaahdaa waa waxaan loo yaqaano basaaska inaanay dadka muslimiinta cadowga basaasna u noqonin isla markaa ku basaasana aanay daynin oo aanay dadka muslimiinta dhexdooda aanay ka waxa la yidhaahdo wardoon iyaga waa inaanay u noqonin halka imika mukhaabaraadka in fara badan muslimiinta ay u isticmaalaan oo lacag aada u fara badan ay ku bixiyaan mid la diiday weeye oo suuratu ilmumtaxina suuraddaa dhanna qur-aankii nin xaatib ibnu abi baltaca la odhanayay oo isku dayay bal reer maka inuu xoogaa wara u yara fidiyo suuraddaa dhan iyo canaanteeda iyo hanjabaadeeda ninkaasay ku soo degtay warqad qurun buu qoray meeshaba ma teginba afkana jug ma siini iyagoo lama gaarinba dee maxaad u malaynka iminka laba kun oo dollar inta uu soo qaatay soomaali dhagadhagaynaya ee u soo shaqo tegey ka isagana dhaguhunba rasaas ilahay kaga shubaya maalinta qiyaamaha muqtadayaat alwalaa'i waalbaraa waxaa ka mid a inqitaacu altawaarusi waatanaakux in mar haddii dee aynu kala noqonnay dad nacaba aanu jirin wax la yidhaahdo isdhaxal iyo iskuursi midnaba gayaana inooma aha dumarkeennuna uma aha isla markaana isma dhexlayno walow aabbaha iyo in adeerka iyo walaalkaaba ha ahaadee sidaa ilaahay uhi walow kaanuu aabbaa'ahum aw abnaa'ahum aw ikhwaanahum aw cashiirata iyadoo aab qofkan aabbihii uu yahay kol haddii diintu ay kala kaxaysay isma dhexlayaan xoolaha ugu badanba hal ahaadee dadka muslimiinta kama xigtid aabbaha hadduu gaal noqdo baanka muslimiintuunbaa lagu shubayaa mashaariicdeenna khayrigaa unbaa la gelinaya lannahu inagaa isku ummad ahayn isaguna ummad gaar u ahaa nagama xigti mar haddii uu maaragtay waa masale iska macruuf oon khilaafba lahaynba taas iyo nikaaxii oo aan maaragtay guurkooda xalaal inoo ahayn waxyaabaha ka dhalanayay ka mid tahay suurat lmumtaxina ilaahu kaga warramay laa huna xilun lahum walaa hum yaxiluuna lahun walaa tunkixu walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'minuu walaa tunkixu lmushrikiina xataa yu'minuu waynu soo marnay arrintani waxa ay keensanaysaa qofku hadduu mafhuumkan leeyahay iimaankiisu sidan u wanaagsan yahay waxaa laga rabaa annahyu can atashabuhi bilkaafir waalxirsh calaa ximaayati almujtamac alislaami inuu qofku gaalada aanu isku shabihin bay keensanaysaa hadduu kuwaa ka dheeraado waa inaanu isku shabihin macnawiyaadkiisaa diidan muuqaalkiisuna wuu diidan yahay waa wax uu qofku ka xishoonayo in gaal lagu tuhmo ama sawirkiisaba uu yeesho akhlaaqdooda iyo sawirkooda iyo dharkooda midna yeelan maayaan dadka muslimiinta ee taa wuu ka dadaalayaa qofka muslimka waayo nabigaa yidhi man tashabaha biqowmin fahuwa minhum qofka cid isku shabahaa iyagunbuu ka mid yahay markaa qofka muslimka ahi waxaa in badan ilaahay baryayaa inaanu kuwaa ku darin ihdina siraada almustaqiim ayaan mar walba leenay siraada aladiina ancamta calayhim hayri almaqduubi calayhim wala daaliin ilaahw labadaa hanagu shabihinoo yaana yaanaan isku liis noqonin nebi muuse iyo nebi haaruun markuu ilaahay dilaya waxau hi fastaqiima walaa tattabicaani sabiila aladiina laa yaclamuun toosnaada oo dadka aan aqoonta lahayna imaan jidkooda manaa jidka kufaarta qofka mara ee iyaga isku shabaha kuwaas maana dabada ugu xidhayba ilahay kuwaasaa lagu xidhaya nuqdadii labaad haddaynu halkaa kaga gudubno nuqdada saddexaad aynu gudbi lahayn waxa weeye alfarqu bayna alwalaa'i waalmucaamalati alxasana aw bilxusna si wanaagsan in loola dhaqmo qofka muslimka ahi waa qof tusaale ah isagaa namuudaj iyo tusaale ah isagaa dabiib ah isagaa dadka dawaynaya isagaa wax badbaadinaya oo ilaahaybaa badbaadadahaya gurmad caalamkan u ah isagaa isku dayaya inuu horseed noqdo horseed wuxuu ku noqonayaa xagga deeqda iyo xagga cadaaladda iyo xagga akhlaaqda iyo xagga ballanta iyo xagga hanuuninta dadku waa inay u arkaan caalamka ku nool inuu yahay kani mid lasoo higsado mid lasoo higsada inuu noqdo oo aanu noqonin mid laga cararo tuugadiisa iyo khiyaamadiisa iyo ballandarradiisa iyo musuqiisa waxaasoo dhan gaal baa lagu ogayay qof muslima laguma ogay ilaahay baa ka warramay arrintana waxa uhi laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiini walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum wa tuqsituu ilayhim ina allaha yuxibu lmuqsitiin biri iyo samafal baa ilaahay u sheegay waa loo samafali karaa oo samafalka hay-adda samafal bixinaysa hay-adda cid u gurmanaysa hay-adda cid caawinaysa hay-adda cid gaajo tiraysa islaamka ale iyagu ma laha hadduu gaalku xaq leeyahay an tabaruuhum baa ilaahay waa laydin ogol yaho laydin saamaxay inaa u cadaalad samaysaan oo aan xaqiisa laga qaadi karaynin hadduu waalid yahay waalidkaasi gaalba ha ahaada laakiin muwaalaadkii iyadoonu jirin iyo jacaylkii iyadoonu jirin haddana waa loo samafalaya asmaa bintu abakar radia allahu canha nebiga ayaa iyadoo dee la joogto madiino degan bay hooyadee timi nebigay su-aal weydiisay waxay leedahay islaantii way timi inaan u samafalo way jeceshahay waana kaafirada weli ma islaamin bal ka waran culamaau taariikh qaarkood baa xusa inay ahayd tii nuujisay oo dee qofka haddii uu qofku jaqsiyo hooyuu noqdaa markaa nebigu waxau yihi sidii ummaki hooyada xidhiidhi oo waxay u baahan tahay sii oo hadal wanaagsan ku dheh oo si fiican u anbabixi ilaahay baa yihi wawasayna alinsaana biwaalidayhi xamalatu ummuhu wahnan calaa wahn wa fisaaluhu fii caamayn an ishkur lii waliwaalidayk ilaya almasiir wain jaahadaaka calaa an tushrika bi maa laysa laka bihi cilmun falaa tuqichumaa wasaaxibhumaa fi dunya macruufa qaacidadu waa taa labadaasaa isdaba yaala falaa tuichumaa iyo wasaaxibhumaa falaa tuichumaa waxa ay sheegaysaa walaagii wixii ilaahay uu xaq u leeyahay wixii islaamku uu xaq u leeyahay ha ku ateeci laakiin wixii samafala iyo wanaajinah iyo tala iyo toosinah wasaaxibhumaa fi dunya macruufan baa ilahay waxaa kale oo jiri kara atacaamul in dee lala dhaqmi karo wax iibkii iyo sharikaadkii iyo nidaamkii aan xaaraanta ahayn wixii dee xaaraama sida ribadii iyo lagulama tacaamulayo laakiin wixii u shaqayn iyo la shaqayn iyo wada shaqaysi ah iyo shuraakaha haddii aan ficil xaaraani ku jirin ama wax islaamku uu diilay aan lagu wada shaqaysanayn in lala shaqaysan karo waa imaam albukhaari kitaabkiisa waxa uu ku qoray baabu lbayci waashiraa'i maca almushrik wa ahli lxarb waqad ishtara nabiyu min mushriki shaatan waxa uu kitaabkiisa baab dhan u samaystay in wax laga iibin karo lagana iibsan karo qofka gaalka ah iyo kuwa colka la yahayba nebiguna mid gaalabuu ka iibsaday lax waxaa kaloo iyaduna dhici karta qadiyadda wufuud oo kale inay wafdi soo diri karaan la qaabili karo innaguna aynu wafdi u diri karno wixii maslaxad iyo dani noogu jira aynu ka soo qaadan karno iyadoo intaasoo dhami aanay keenaynin walaa laakiin ay tay dadka muslimiintaoo danaysanaya maslaxadooda ku xisaabtamaya waxaa ka mid a mucaamalada wanaagsan in la booqan karo kooda markaa buka ama xanuunsanaya si loo badbaadiyo oo bal naseexa iyo talo loogu fidiyo waayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam nin dhallinyaroo yuhuudiya ayuu booqday dabeedna waa waaniyey kolkii waaniyey buuhi iska ashahaado adigana waad il daran tahay iska ashahaado hebelow yarkii waxaa la joogay aabbihii oo sida yuhuudiya yarku marna nebigu eegaa marna odaygu eegaa inuu il daran yahayna wuu arkaya nebigu inuu gar sheegayana wuu dareemaya kolkaa ninkii yuhuudiga ahaana dee xaqiiqada wuu fahmayaaye wuu isyeelyeelaya inankii yaraa wuxuu ku idhi atichu dee ka tala qaado marka halkiibu ku ashahaatay nebigu calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa isaga oo la hadlaya waa kii lahaa war ninkan iminka walaalkiinbuu noqdoo ilaahay khaatimadii wuu u wanaajiye aaskiisa iyo kafantiisa iyo salaadiisa xilqaada oo kan isku qola maahae ka wareejiyo xabaalaha muslimiinta ku aasta marka intaasoo dhan waxa ay keenaysaa ballamihii iyo waxsiintii ay ka mid yihiin waxsiintiina waa sidoo kale qur-aanku waxa uu tilmaamay in dadka muslimiinta ahay samafalka ay fidinayaan ay kusoo darayaan dadka asraaga ah ee gacanta ay markaa ku hayaan ay ku hayaan suuratu san bilowgeed haddii aad akrido wayucimuuna acaama calaa xubihi miskiina wayatiima waasiira asiirku waa kii gaalka ahaa ee la hayay kaana dhacaamka ay siiyaan ba ilaahay uu ku amraado wa fii kulli kabdatin radba beer kasta oo qoyanoo wax loo fidiyo habeenkii dhaweyd baynu ka soo warramaynay gaal iyo islaam mid kasta haade waa qadiyadii samafalka iyo ixsaanka kullu daalika tusaale fiican buu ku yahay qofka muslimka waana mucaamalada wanaagsan waana ta uu dadka faa'iqa kaga yahay ee maanta iyaga lagu ammaanayo cumuuman labadaasina inay qofka u kala saarnaadaan waa arrin aada iyo aada u muhim kullu daalika intan dambaynu sheegaynayna ma keenayso wixii horey la soo diiday marka nuqdadan waxaa kalifay inaynu xoogaa ka hadalno qabashka ama madmadowga faraha badanee maanta isku darmay alcaalamulislaami eegoo halka maanta xaaladdu ay taagantahay macnaa qofkii damiirle cada ayuuba u qarxi gaarayaaba waxalla dadkan wax qarxinaya iyo waxaan wax dilayana waxaa kalifaya cadhada ay waxaan ka cadhoodeen cadaalad darraday arkeen iyadoo caalamka islaamku uu ka aamusay o arkeen dabeetana qofka qiiladiisu intay badato ayinbuu isna midka ugu dhow ka soo go-aya dabeetana muxuu uga soo go-ay baa laleeyahy habeen xalayta barna iclaan bay sii waxay ka iclaam ka warramayeen barnaamij doodaha ay sameeyeen waxaa la yidhi maxaa nimanka loo qarxinaya iyagu maxay u qarxinayaan bay yidhaha bal maxaa toodiina fasaxay dulmigoodii tii islaamkana diiday meesha haddii dulmi la sameeyey dee dulmi kalea laga horgeynaya ama abaalmarin baabay noqonaysaaba marka cumuuman duwal alislaam ama ururkii islaamka wixii la odhan jiray ama jaamacaddii carabta wixii la odhan jiray iyadiioo sidaa loogu qasayo ayay kelmad odhan kari laayihin halka gaalo badani ay ka radiyayaan ay ka mudaharaadayaan ay ka hadlayaan waa dadkii oo baktiyey oo fatiiladiibaa ka dhimatay laambadiibaa u baktiday laambadiibaa ka baktiday marka dabeetana wax macruuf iyo wax munkara ma kala garan karaan intaa la haysta iminka marka lasoo dhameeyo ee laga takhaluso filistiin ciraaq sidoo kale afghanistan iyo meelaha kaleba kuwan unbaa loo imanaya ama cigaal ha gasharaada ama tay eh waa wankii caddanaa iyo wankii madooba isagana waa la hayaa aroortana waa la dul taaganya di sacuudi arabiya ay ka aamusunta eeganayso shan iyo soddon kun baa iminka uu kala baxay maraykanku waa diblomaasiyiina waxaa laga yaabaa inuu idhaahdo iyagana ha lagu xigsiiyo boqortooyada ha laga qaado oo dabeetana shan meeloodha loo kala qaybiyo marka cumuuman waxa weeyaan waa mushkilad jirta oo runtii u baahan qofka muuminka inaanay iimaankiisa ka khalkhalinin ila adigoo halkaa iska jooga oon arin haynin haddii iimaankaa uu kaaga khalkhalood ku aafoodo dhibaatadeeday leeday idan qofku wuxuu aaminayo mowqifku istaagayo waxaa la gudban waxa aanu yeeli karin inuu intaba ay u kala cadaadaan unbaynu uga jeednaa un saddexda nuqdadood ee caqiidada la xidhiidha aynu soo qaadano qaala allahu tacaala laa yatakid ilmu'minuuna alkaafiriina awliyaaa min duuni ilmu'miniin waman yafcal dalika falaysa min allahi fii shayin ilaa an tattaquu minhum tuqaa aayaddana qurana maahee saynu akhriyayni waa aayado badan ayaa mawduuca ka warrama oo intuba isku xidhiidhsanoo dhammaantood ka wada hadlaya midi waa tanaynu akrinay ta kale ilahay wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakidu nasaara wliyaa laa tattakidu lyahuuda aanmanayno wnasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakiduu caduwii wacaduwakum awliyaa tulquuna ilayhim bilmawad يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا إنه إذن إربقويان كما تشوكسنيان قد بدت البغضاء من أفواههم مع فيها أفكوذا كسوك بعيا وما تخفي صدورهم أكبر وحهلا أعول إفقى أصابح بابلا إلا أن تتقوا منهم تقاه taasina ma taalo oo de qofku uu kari karaa wadankiisii joogaa muslimka ah ee awoodiisii le ummadiisii haystaa in uu mowqifkiisa caddeeyo wixii la gudbanna uu yeelo wayuxadirukum allahu nafsa ilaahay naftiisuu idinka digayaa imaa wa imaa imaa inaad kan iska eegto iyo inaad ilaahay iska eegto labadaa kala dooro wa ila allahi almasiir ilaahay dadku yaqaanaa dar badani waxa isweydaarsan afkooda iyo uurkooda isha dabane isha dabe uunka arkaya uurka dabena ilaahay ayaa arkaya uurka dabiibaa ilaahay uu ka warrama markaasaa wuxuu uhi qul in tukfuu maa fii suduurikum aw tubduuhu yaclamhu allah hadda waan idinku ogah ka wax qarsanaya kuwaa wax la wada ee dadka iska qariyey waan arkayaabaa ilahay ui wayaclamu maa fi samaawaati wamaa fi lardi wallahu calaa kulli shayin qadiir muxaadarada labaad waxa weeye fariidat alxaji fi lislaam xajka iyo islaamka dhexdiisa inuu faral yahay qaala allahu tacaala ilaahay waxau uhi ina awala beytin guriga ugu horeeye waxa weeye suuratu alcimraan aayadda lix iyo sagaashan nambarka aayadda markaynu sheegaynana waa ka aayadda ka dambeeya raqamka tirada aayaddu ma aha ta aayadda ka horeysa taas waa qalab aayadda raqamkeeda xagga dambu ka xigaa lix iyo sagaashan ina awala beyti buu lahay gurigii ugu horeeyey kaasoo wadica linnaas dadka loo dhigay laladii kii weeye bibaka baka ku sugan waa maka une mubaarakan isagoo la barakeeyey wa hudan lilcaalamiin caalamiinta oo dhanna hanuun buu u yahay fiihi aayaatun bayinaat aayado cadcad baa ku sugan maqaamu ibraahiima baa ku sugan nebi ibraahima ku istaagay oo raadkiisii muuqdo waman dakhalahu cidda gurigaa gasaana kaana aaminan aamin buu noqonaya walilaah ilaahay waxa u sugnaaday cala annaasi dadka wuxuu ku leeya waajib ku ah xiju lbeyt inay u qasdiyaan oo ay ku u dhaqaaqaan gurigaa xaggiisa man qof buu ilaahay ku leeyahy istidaaca ilayhi sabiila tegi kara oo wadanimo u tegi kara wadda uu marahaya waman kafara ka gaalooba ee ka gacan taagta ee ilaahay ku diida arrintaa fa ina allaha haniyun cala alcaalamiin ilaahay caalamiinta o dhan uu ka maaro ka iyo xajkiisana uma baahno muqadasaadkii mid ka mid a ayaa ilaahay uu soo xusay markii uu muwaalaadkii tilmaamay muqadasaadkii uu ku xigsiiyey waayo dadka muslimiinta ay muqadasaadkooda waxa ay ku ilaalin karaan wadajirkooda waxa ay ku ilaalin karaan ka beri noqosho cadowga ay ka beri noqdaan haddii kale waxaabay keeni kartaaba tartankoodu inay isaga usoo waaridaanba munaasabadda marka loo eego taas gurigii ugu horeeye dhulka ilaahay dartii looga taagaa waa kaamaka ka dhisan wuu barakaysan yahay hanuun buu u yahay caalamka waa sifooyinkiisa aayada cadcad baa ku jiro maqaamu ibraahim baa ku jira qofka galaa aamina intaasoo sifaba uu leeyahy ilaa hadda daliilka inta la hayo cidda ugu horeysa dhistay nebi ibraahim baa uu tilmaamay qur-aanku وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يقعد دعين سورة البقرة يقصمر ربنا تقبل منا آه وات المامان تاريخه إن ملائكة مر بستيو وقت يكه الرئي إلا بستيو طوفان دي وقت جينا بالنوح أي دبيان وحسينك عد وانتاسم بعد نبينا والله ويدي عليه السلام وقرد يقوه الرئي ee la dhisay waa kee wuxuu yidhi waa baytullahi alxaraam keebaa ku xigay baa layidhi baytulmuqadas baa ku xigay bayt alaqsa intee u dhaxaysay afartan sano buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam nebi sulaymaan iyaba la tilmaama inuu dhisay laladii bibaka waa ka baka ku sugan maka iyo baka labadaba waa la idhaahdaa sababta baka loogu magacaabay wax kasta ha ahaato wuu barakaysan yahay lannahu barakadu mid adduunye iyo mid aakhiraba insaanku wuu ka helaa barako adduun wuxuu kasoo helaa barako aakhiro dee dembi dhaaf baabu ka helaaba wax ka weynna ma jiro barako adduunyana qofku wuu ka helaayo aqoontiisa iyo iimaankiisuba kor buu ugu kacaa isla markaa arsaaqad fara badan iyo wanaag iyo khayraad ilaahay uu dhigayna waa laga helaa mubaaraka hanuun buu yahay caalamka hanuunkana aad buu ugu baahan yahay qofku insaanka waxaa keliya u tirsanay waa hanuunka aayado cadcad baa ku sugan aayado cadcad oo tusinaya inuu beydkani miise leeyahy dhulka ilaahay ugu fadli badan yahay waa aayado caddaynaya in uu runtii awood alle ay ka muuqato aayaadkaa mid ka mida ilaahay uu tilmaam laba ka mid uu tusay tilmaamaba uu kaga duwan yahay dhulka kale maqaamu ibraahim ayaa ku sugan waalkuu nebi ibraahim istaagay oo labadiisii cagoode maalintii uu dhisayay dhagaxuu isku taagay baa la diismay oo sida dhoobada hoosula diismay dabeedna kolkaasa raadkiisii uu kasii muuqdaa cagtii jaan kabii jaangariga ahaa ee u gashana ayaa iyagoo sidii u balbalaaran bay ka muuqdaan dhagaxii dabeed inta iminka la yaro fujiyey waa ta quraarada yara taagana kacbada agteeda ayaa sidaa loo dhex dhigay kolkuu qofku dawaafayo ag marayo saa u eego buu arkayaa labadii cagood ee balbalaadnaayo meesha ka muuqa waa hay-ad weeye dhoobaa la arki jiray diisantee laakiin dhagax qof isku taagoo la diisna oo ilaa iminka kusii yaalla aayad weeye cidda gashaana aamin bay noqotaa sidaa daraaddeed baa wakhtiyadii horeba qofka aabbihii la dilay ka dilay hadduu galaba la dayn jiray ilaa intuu ka baxayo waxaase culimmadu ay u badan yihiin qofka mujrimka ahi in aanu ku badbaadayn maala hadduu ciid dilo hadduu mufsid yahay oo halkaa uu daf yidhaahda lagu dayn maayo intoo lasoo qabta xeer ciqaabeedka laga fulin doonaa nebigu calayhi salaatu wasalaam maalintii uu ka soo ambabaxayey madiina waxa uu ogeysiis dadka ku siiyey waa sanadii sideeda markuu xoreynayey kacbada wuxuu ogeysiis ku siiyey dadka muslimiintaa shakhsiyaad rag iyo dumarba lahoo tirsan oo cayiman ayuu yihi intaa haddii la arka saamaxaad male saamaxaad ma laha waa la dilaya cabdillaahi ibnu xamdala baa ka mid ahaa kolkii la soo galay intii dee qofkii soo gaadunbaa khaarajiye qaarkood kacbada daaheeday qabsadeen oy magan galeen beydkaasi ma magan geliyo qofka mufsidka ah waman dakhalahu kaana aaminan waa dheeraadka ilaahay ugu mano sheegtay nimankii eryadaa degi jiray falyacbuduu rabba haada albayt aladii acamahum min juucin wa aamanahum min khawf waxaa ilaahay u dajiyey ugu mano sheegtay xaraman aaminan yujbaa ilayhi amaraatu kulli shay nebi ibraahim baa u duceeyey oo inuu ilaahay halkan aamin ka dhigo ayuu ugu duceeyey ducadiina ilaahay waa aqbalay walilaahi cala annaasi xijulbeyti man istataaca ilayhi sabiilan dadka ilaahay xajku ku leeyay kuma wada lahaa qofka jidnimo u kara ee tegi karu ku leeyay aayaddu waa aayadaha tusinaya inuu xajku waajib yahay oo uu ku waajib yahay qofka mustaiica ah meeshani kol hadday tahay meesha amran kol hadday tahay halka dhulka ilaahay ugu barako badan ee ugu fadli badan kol hadday tahay halkii ugu horreysay ilaahay dartii uun loo dhiso inuu qofku gaadho isagoo alla ka tala qaadanaya mid lagu amray weeye nebi ibraahim baana ilaahay u amarkaasiiye markuu dhameeye waxa le waadin fi nnaasi bilxaj ya'tuuka rijaalan wa calaa kulli daanir ya'tiina min kulli fajin camiiq dadka haddaba u baa caroogaaga waa fuuf oo siaan u gaadhsiin doonaa adigu dhawaaq adiga dhawaaqaa kula gudban anna gaadhsiinta ilaahay telefoonadiisiibuu u kala diray oo uu gaadhsiiyey meelaan telefoonka dadkuba gaadhinoo ka tagooga ku jira iyo ka tagooga tagoogiisa kusii jira ayuu ku akriyey oo mid waliba maqlay oo dabeetana soo ajiibi doonaa oo iman doona nabiguna uu ku dhawaaqay kolkii aayaadkani ay soo degeen wuxu uhi dadoow isu kaalaya ogeysiis buu ku bixiyey ilaahay xaj buu idinku leeyay nin baa soo booda wuxuu ihi akulla caami yaa rasuula allah ma sanad walba wuu aamusay nebigu ilaa loo waxyoonay intuu soo jeestay buu ihi mee ninkii su-aashay weydiiyey haddaan ku odhan lahaa haa way waajibi lahay su-aalaha iska daaya aan macnuhu ku jirin ee tashadudkii adkaynta keeni karaa fii lcumri mara waa cumrigii mar keliya ee sanad walba maaha sanad walba haddii waajib laga dhigi lahaa lama kari kare walilaahi cala annaasi xiju lbeyt in halkaa xijigu iyo xaji labadaba waa la akriyey waa qasadka waa inuu qofkii halkaa u qasto oo uu tago ilaahay dartii u tago isagoon dalxiis niyoonayn isagoon duunyo niyoonayn isagoon cid wax ujeedo kale ku jirin inuu talada amarka ilaahay qaato uun ayuunba arkaantii islaamkana uu dhammaystirto haddii qofka aanu ku waajibin lacagta laga bixiyo oo halkaa loo diro way ka ansixi doontaa man istaaaca ilayhi sabiilan baa layihi qofka jidnimo u kale waxaysta haddaanu waxba haysanin oo loogu tawaawaco ama loogu tabaruco oo uu ka ansaxo macnaha uu ka ansaxaya uu ka ansaxaya waa duu si fiican usoo guta laakiin waxaa daruuriyahun dee inuu yahay qofkii uu ka ansaxayay oo maalan hadduu waalan yahay qofki dee waxaa laga maarmaanaya intuu soo qalay ama isagoo murtada ay kaga beeganto ama uu ka buro xaja waa inuu sidoo kale qaangaadh yahay hadduu sabi yahay sununbuu unoqonaya qaangaadh isagoo ah oo mukalaf ahoo miyir qaba baaliq caaqil ah man istaaaca ilayhi sabiilan haddii nebiga la weydiiye oo layidhi kan jidnimo u karaya noo fasiro waa kee wuxuu nebigu ku fasiray calayhi salaatu wasalaam qofka helaya gaadiidu fuulo iyo sahay sahay uu soo masruufsaday intaa iyo wuxuu reerkiisa uga sii tago iyo gaadiid gaadhsiiya wuxuu dayuuradda ku raacayay iyo wixii reerku sii biishanayay iyo wuxuu isagu sahay ka dhiganayay qofka haya in badanoo inaga mid ihi indhuhunbay soo taagaysaaye way haysaaye in la guto weeye oo la gaadho nebiguna calayhi salaatu wasalaam dee masaafaduu ka soo lugeeyey ee uu gaadiidka ka soo fuulay waad dareemi karaysa iyo inta uu soo dhaxay sanadii tobnaad markii uu xajayey iyadoo ay la socdaan dad xanuunsanaya iyo qaar u mulayba abubakar xaaskiisii hadday ka mid ahaa walaahi cala naasi xiju lbeyti man istaaaca ilayhi sabiila iyada oo rasuulku uu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam in loo degdegaa inay daruuri tahay in loo degdego oo xajka iyo cumrada u degdega buu lahaa waa laga yaabaa inuu idinka soo dhex galo wax caarida qofka adduunkiiba uu dhaafo qofka cudurba uu ku dhaco qofka uu iskaba allaysto oo dabeetana dayn ilaahay uu ku noodo marka xajka qofka uu ku waajibay ha ku dhaqsado oo ha dadajiyo waman kafara fa ina allaha haniyun cala alcaalamiin qofka fudaysada aayadda hanjabaad baa ugu jira waman taraka alxaja lama odhan waman lam yu-aadihi lama odhan waman lam yaqsud ila albeyt lama odhan laakiin ka gaalooba baa ilaahda macnaha qofka oo iska dhegatira oo dhagooleeya oo aan uga soo jahaysanin cibaadadan iyo gudashadeeda inay nicmadii ilaahay oo uu ka gaaloobo aanu ku mahadnaqin iyo deeqdu ilaahay sii ayta tiibuu ka gaaloobay hadduu diidan yahay uu leeyahay halkaasoo la tagaa wax macnay kuma jiraanna dee waaba gaalnimaba oo arkaanta islaamka mid ka mida buu diiday fa ina allaha haniyun cala alcaalamiin waxaa lagu tusayaa baahi ilaahay uu baahan yahay tegidda halkaas maaha laakiin waa tijaaba addoonnimadii baa la tijaabinaya muxuu ilaahay ka helayaa qofka go-an baag dee gaadiidkaasii fuulay ee banaanadaa orday ee meelo shiiday ee meelo dawaafay wax ilaahay ugu jiraa ma jiro uu ka helayo oo dadkii o dhan wuu ka maarmay laakiin wuxuu loo la egayaa qofkan in uu bal ilaahay qaadanayo amarkiisa iyo in kale sakadaa bixi oo xoolihii wax ka bixi isla markaana intaasoo jeer duko intaasoo bishaasoon halkaa nafiya maalba la wada dhaqaaqoo meeshaa yara caalamka ka mid ah bal soo marmar oo wakhtiga intaa lee ku soo qaado wakhtigaa cayiman ilaali oo ha ka habsaamin wuxuu loo la eegayaa kani inuu heelan yahay oo uu wixii yeedhmadii hooy odhanayo iyo inuu ismaroorin bilaabayo labadaasumaa la kala cadaynaya waa addoonnimadii iyo la-aanteedunbaa meesha ku muuqanaysa wallahu aclam